gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir ayaa dhagax dhigay dhismaha cusub ee xarunta kaydka dawada maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar munaasabadda dhagaxdhigga waxaa ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta gobolka banaadir cabdicasiis cusmaan maxamed madaxa mashaariicda hay-adda qatar jarati mudane cabdicasiis jaasim agaasimaha caafimaadka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale agaasimaha caafimaadka gobolka banaadir cabdiraxmaan axmed maxamuud ayaa ka waramaya muhiimadda xaruntan ay leedahay keedkii daawada agaaska caafimaadka gobolka banaadir run ahaantii keedkan daawo wuxuu wax badan ka bedeli doonaa nidaamkii daawada loo keedi jiray iyo dhammaan maaragtay infrastructureka agaasinka caafimaadka farxad gaara ayay noo tahay maanta midan guddoomiyaha noo dhex dhigtid ma rabo hadal badan inaa idhaahdo maadaama guddoomiyihii gobolka u joogo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed ayaa u mahad celiyey hay-adda qatar jarati oo hirgelinaysa mashruucan lagu dhisayo xarunta kaydka dawada maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar
waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa walaalahayn reer qatar oo noogu deeqay walaalkeen na dhinac taagan oo runtii aad garan kartaan kulaylka iyo hawsha adag oo uu ka soo maray isaga oo samayn kara inuu ku raaxaysto dalkiisa haddana noo huray wakhtiga dadka soomaaliyeed ma aha dad abaal daran wax kasta oo loo gala way ogyihiin dalka qatar markii ugu horraysa ma ahan oo ay hawshan iyo howlo namida noo qabtaan marka waxaannu leennahay ka ummad ahaan iyo ka dowlad ahaan iyo ka qof ahaanba waxaan leennahay jazaakum allaahu khayran mashruucan ayaa qayb ka ah mashaariic dhowr ah oo lagu horumarinayo adeegyada aas-aasiga ah kuwaasi oo waxtar u leh bulshada gobolka banaadir